xilli abaaro iyo kulayl daran ay ka jiraan qaybo ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayna maalmihii ugu dambeeyey isa soo tarayeen qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada deegaanada dhacagalbeedka kismaayo kuwaasoo dadka degan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah oo ay biyola-aanta ka mid tahay ayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland ku baaqday in loo gurmado dadka kulaylka iyo abaaraha jiraah ay saameeyeen haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada dhanka galbeed ka xiga magaalada kismaayo ayaa sheegay inaysan haysan adeegyada asaasiga u ah nolosha aadanaha sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo xataa inaysan haysan cunno ku filan waxayna codsadeen in loo gurmado badanaaba ugu daran oonka ayadoo aan biyo la helin baad waxba ma anfacayo marka dadka waa tabaalaysan yahay waa gaadiid la'aan waa hooy la'aan waa weel la'aan kuleelka waa nahayaa abaaraha dad ay haayaan marka cuntadana sidaasaan ka nahay waxaan ka codsanaynaa inay un ayna soo gaarto sida un ugu dhaqsiyaha badan aasaaska nolosha dhan ma haysanno waxaa nagu xun waxbarashada caafimaadka biyaha wax kasta oo qofka bili'aadanka uu u baahan yahay dad baa xalay ciyaalkooda wada qadanya habeen horeba ilaahay baa gargaar leh xag bili'aadnina gargaar buu leeyahay inayna loo gargaaro maxas baanahay hoosna loo fiiriyo dhanka kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed dhiriq ayaa cid kasta oo dhaqaalo haysata iyo hay-adaha deeqbixiyayaasha ah ee jubbaland ka howlgala ugu baaqay in loo gurmado dadka tabaalaysan ee kulaylka iyo biyola-aantu isugu darsameen walaalayaal waddanka waxaa naga soo gaadhaya xogtaannu ka hayno deegaanadeenna baahi badan oo biyaa ka jirta culays badan baa jira xoolaho dad meelo badan baa lagu dhintay maalmii ugu dambaysay dhimashaa jirtay dad oon u nafaxay baa jira xoolo dhimanayaa jira dad aan biyihii gaari karin baa jira waxaan rabnaa inaannu insha allahu tacaala u wada istaagno oo aan halkan baaq ka soo jeediyo dhammaan inaynu u wada istaagno dadkeenasan u badbaadini lahayn xoolaha u badbaadini lahayn ugu diyaargaroobi lahayn abaarta iyadaa dadkeen inayna saamaynin marka muhiimadda qorshuhu saas u ahaa waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno hay-adaha saaxiibadanaana waxaan rabnaa oy ugu horeeyaan hay-adaha waxaa weeye fanka hadda hayaayey qorshaha inay raacaan baan rabnaa wasaarad kasta qayb baa kaga jirta wixii lifestore ka khuseeya agriculture ka khuseeya interior ka khuseeya fisheriga ka khuseeya waterka ka khuseeya wasaaradaha rabnaa wasaarad kasta shaqaad la qabanaysaan in qorshaha iyo baranka lagu wada shaqeeya haddii aan laydmo saasaan rabnaa haddii aan laydmo kulaylka iyo biyola-aanta ka jirta ah deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa ku soo aadaya xilli aan weli la helin roobkii dayrta ee la sugayay inuu curto sidoo kalena saadaalinaya inay abaara dhacaan